doodiyo allayleh kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allayleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo indheergaradka bulshada si aan iskula qaadan dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaynu diradda ku saaraynaa waa sidee heerka akhriska ardada jaamacadaha waxaan ka yeelan doonnaa falanqayn ay marti inoogu yihiin cayni cabdulaahi maxamuud cali macalin cali axmed macalin xasan cabdinaasir deerow isaaq iyo sidra maxamed cabdulaahi oo ah dhammaan arday jaamacadeed farsamadu waa ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo maxamed qadar cabdi ah soo dhowaada saaxiibayaal hagaag mar kasta oo aad wax badan akhriso waxaad ogaanaysaa wax badan oo kaadadnaa waa xigmad dadka lagu tusiyo muhiimadda ay leedahay in la joogteeyo akhriska bilowga hore waxaa iska cad in qofku aysan u fududayn yeelashada caado akhris balse qofka ayaa isbari karaa haddii dadaalkeeda uu la yimaado markaad buug ama maqaal akhriso waxaad ka helaysaa fikrado noloshaada aad ku horumarin karto dunida kale ardada marka ay da-doodu yar tahay ayaa lagu ababayaa wax akhrinta marka ay jaamacadaha tagaanna wuxuu noqdaa wax ay qabatimaan haddaba waa sidee heerka akhriska ardada jaamacadaha waxaan ka yeelan doonaa falanqeyn ay marti inoogu yihiin sidaanba hore idinkugu sheegay cayni cabdulaahi maxamuud cali macalin cali axmed macalin xasan cabdinaasir deerow isaaq iyo sidra maxamed cabdulaahi oo ah dhammaan arda jaamacadeed marka hore waxaan jeclahay inaan ku bilaabo cali macalin cali maxaa iska bedelay akhriskaaga markii aad ku biirtay jaamacadda walibaa isku bedelay wal akhriskay haddaan jaamadan ka biiri iyadaan hoosay walaayar ko arimo shaqo iyo waxyaabo kale isku aaday dartood marka wax akhriskayga waa yaryahay in wax akhriskaagu uu yaraado maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah shaqo iyo maaragtay adi hoolo adduunyo oo maaragtay aan fiicnayn wax akhriska ka fiicnaan lahayn laakiin had wax akhriska waa jeclaan lahayn laakiin fursad uma helayo waxaan siinayaa dabcan axmed macalin xasan axmed maxaa iska bedelay akhriskaaga markaad jaamacadda ku biirtay xagga akhriskaga kulley qofka ardaygaha waqtigiisa waxaa ugu qaalisan macnaha uu bixiyo waqtigiisa wayaan waqtigiisanaadee kulley waxa ugu qaalisan oo ugu nafiisan maadaama waqtigiisa yahay haddana wuxuu baranaya maaragtay ay tahay culumtii kala duwanida jaamacadda ka baxaysay inuu mar walba ka run sheegaa oo akhriska badiyaa waa qasab aniga ahaantay waxaan isleehay akhriskayga yacni markii hore iyo hadda marka la fiiriyo markaan muqaarano ku sameeyo ama aan isku barbar dhigo maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahina ziyaadan ka rajeynaya insha allahu tacaala marka aada iyo aad ayaan maaragtay ardayda ugu dhiirigelinaya waana qodob maaragtay mar walba muhiim ah waxbarashadana dee hadduun akhris jirin qofka maaragtay maba waxba meesha kama soo baxayaan marka waxaan isleeyahay waa qodob lafdhabar u ahaa waxbarashada inay maaragtay laga run sheego cabdinaasir dhankaaga maxaa iska bedelay akhriskaaga markaad jaamacadda ku biirtay bismillaah haddaan ka warramo dhankayga jaamacadda markii la yimaado qofku waxaa weeyaan wuxuu yimaada asigoo basigiisuu soo dhisan yahay jaamacadda marka lagu soo galo marka adugu ma rabtid in lagu yidhaahdo waxaa akhriya waxaa waxaa iska daa waxaa aqli lagu yidhahdo uma baahnid marka waxaa weeyaan markaan jaamacaddan imanayay waxaan dareemay in aan ahay qof yacni mas-uul ah oo aanan u baahnayn waxna la faro waxna laga reebo marka waxba wax wax akhriskaygu laba jibaarmay oo markii horeta intaan akhrinayay in ka badan baa maxay hato iminka aan akhriyaa waxaana ugu wacan waxaana ugu wacan waxay tahay iminka jaamacaddii markii la joogo iyo markii iskuulkan la joogay aad bay u kala ballaadhan tahay kala ballaadhadana waxaa keenaya maxay ahayd mas-uuliyaadka oo kala duwan kala duwanaanshaha waxaa keenaya yacni duruusta la qaadanayo iyo maxay ahayd wixii berihii hore aad soo baran jirtay unbaa kala ah iminka duruusta la qaadanayo waa duruus adigu aad isbarayso oo lagu- lagaga baahan yahay inaad yacni baaritaan badan aad samayso weliba intii marka horeta macalinkuu ku siiyey in kasii ballaadhan inaad raadiso Een, intaasaa lagaa rabaa marka waxaa weyn sidaa daraadeed maadaama taasina taasina ay tahay mas-uuliyad aad u ballaaran waan ku qasbanaaday in yacni jadwal gaar aan samaysto oo wax akhriskaygii aan si laba jibaaro Ee, waxaan siinayaa sidra dhankaaga waxaad ka warantaa ee, heerka akhriskaaga ee, iyo waxa iska bedela markaa jaamacadda kusoo biirta bismillaahi raxmaan raxiim akhriskayga waxaan dhihi karaa yani xilliga jaamacadda waa meel oo muhiim ah inaad wax badan akhrisid wax badan qortid wax badan baartid waaye fa akhriska waxaan dhihi karaa akhrisku waa muhiim waaye ani alxamdulilah akhriskayga awal ma u fiicnin hadda wuu fiicnaaday alxamdulilah insha allah ardayda waxaan ku waninaa iyo bulshaweyntana inay sidoo kale ku dadaalaan akhriskan akhriska jaahilnimada looga bixi karaa aan dhihi karaani Ee, waxaan rabaa inaan siiya cayni bal ka waran ee, wax akhrinta marka la fiiriyo dhinacaaga bismillaah een, waxa akhriskeyga markii aan jaamacadda kusoo biiray iyo markii dugsigeyga sare ama kii een, aan yaraanteydii iyo dug- een, qur-aanka isku mid ma ahan qofku markuu dugsiga sare iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose yahay sidii la wada ogyahaabo besical waayo waa lasoo dhisayaa markuu jaamacadda yimaadina ee heer waxaa dhaceyso ardayga in la yiraahdo ciwaan hebel oo macalinka inta uu- uu kor uga taabto adiga soo akhris uu dhaho een, wuxuu ku qasbanaanayo markaas ciwaankaas inuu soo akriyo asiga soo diyaariyo meelo badanna uu ka galgalo markaas waajib bay ku noqonaysaa Een, si- sidoo kalena mararka qaar waxaa dhaceysa macalinka inuu maca- kii assignment u diro oo dhaho assignmentigan adaga iskaleh kasoo shaqeeya ama group oo kaliga ama qofka keligii oo een, assignmentigaas soo diyaari uu dhaho Een, sida la wada ogyahay dugsiga sare iyo dugsiga dhexe assignment wax la lama jirabo Een, cashirkaas uu qaadanaya ardayga imtixaan uu ku galaya sidoo kale wax akhriska een, aniga dhankeyga markaa ka hadlo dugsiga sare iyo dugsiga iyo hadda jaamacadda markaa dhiganayo iskaamid ma ahan aaday u kala duwan yihiin oo waayo een, een, wa- waqtiga waxaa lalaa cimrigaagu siyaado waa inuu caqligaaga siyaadaa waqtiga waa ii siyaade een, wixina way isbedeleen inaa akhriskeyga waa laba jibaaray alxamdulilah marka waa ku waaninaya inay wax akhriskaan Een, ummadda hadda jirtane akhriska inay ku dadaalaan ummaddii horena heer waxaa lasoo gaaray qof een, asigoo wax akrinaayo buug akrinaayo oo ku dhintay maktabad kusoo duntay marka in- in in badan waa ku waaninaya wax akhriska Ee, waa mahadsantaha cayni Ee, waxaan rabaa inaan siiya axmed Ee, axmed maxay yihiin waxyaabaha aad akhriso Een, waxyaabaan aqriya oo fara badan yihiin een, sida mawaadda ama maadooyinka ka baxa jaamacadda ee xilka gaarka iga saaran yahay waan aqriyaa il gaar ahaaneed baana ku dayaa Een, waxyaabo kaloo fara badan oo ama aan maaragtay khadka internetka aan ka aqriyo ama buwaag kale oo iska jaraadiya aan ka aqriyo ha ahaadaan waxyaabahaas inta badan dee kuwan iyagu xil gaara iga saaran oo maaragtay mar walba waa iska joogto wax badanna maaragtay inaan ku darsado oo waqtiga uun intii aan hela in yacni uun aqris aan geliyo waan jeclahay waa maraan qalbiga ka jeclahay mar uun maaragtay aan ficilkiiba ku guda jiro naasir ee, marka la fiiriyo ardada jaamacadaha dhigata xilligan waa sidee wax akhriskooda Een, bismillah markii la fiiriyo ardada jaamacadaha dhigta iminka heerkooda wax akhriska waxaad moodaa inuu farqi weyn u dhexeeyo ama aad u kala ballaaran yahay waxaad arkaysaa arday jaamacadda yimiday ee maxay ahaato xataa xiisadii free ah toban daqiiqo ha ahaato ama shan daqiiqo ha ahaato maktabadda geelhaya ama buugaa akhrisanaya ama maxay ahaato duruustii asigu waa hore uu soo qaatay ku sii celinhaya marka waxaad moodaa heerka wax akhriska ardada intooda badan markii la eego waa aad buu fiican yahay baa la odhan karaa oo heerkii ugu dambeeyun buu saaran yahay ma la dhihi karaa ee, dabcan waxaa jira gaabis marka la fiiriyo ardada qaar Een, bismillah anagu horta waxaan nahay oo magacanaba waxaa la idhaahdaa ummatu iqra qur-aanka aayadda ugu horeysa soo degtay oo nabigu lagu amray wuxuu alayhi salaatu wasalaam iqra marka anagu horta waxaan ummatu iqra gaabiska oo jira waxaa weeyaan waxaa ugu wacan baa la odhan karaa qofka hamigiisu inuu iska liito maxaa wacay qofka hadduu hami uu leeyahay maanta oo dhan waa akhrin karaa toban mujalad buu akhrin karaya laakiin hadduusan hami lahayn oo iska nool yahay oo sida maxay ahayd oo yacni dadka isaga ka lita eegahaya oo wax akrinaynin ama jaahilka oo dadka iskaga dhex nool uu eegahayo yacni hamigiisa uu lita waxaa la odhan karaa qofkaasi waxaa weeyaan waa qof yacni akhrisku u liito oo salbiyaadkan asiga keenhaya laakiin dadka kaleeto oo maxay ahayto reer galbeedka oo kaleeta ah oo wax akhriya annaguba waa layn- waa laynaga helaya ummadda islaamka ahi dad maxay ahayto kumanaan mujallad qoray oo intaasi akhriya oo intaasi cabsan oo xafidisaan thaqaafaadka caalamigana haddana heer sare ka gaadhay marka waxaa la odhan karaa maxaan ku dhahdaa wax akhriska ummadda yani fifty fifty buu noqon karaa markaana waa laga yaaba inay noqoto maxay hayto boqolkiiba afartan ayaa ugu badan oo lixdanka inta badan wax ma akhriyana waa la odhan karaa waa taa cabdinaas waa mahadsanta waxaan siinayaa cali Eh, cali dabcan waxaad tilmaamtay in aada ay kugu yartaa wax akhrinta dhinaca maaragtay eh, buwaagta kale balse ka waran eh, akhrinta eh, buwaagta jaamacadda ee aada dhigato buugagta jaamacadda aan dhigto een, waana akhriyaa mar eh, jadwal yariis jadwal yar aan u samaystay marka buwagtaas oogaa waan akhriyaa laakiin wax akhris badan oo maaragtay hadda wax akhris aan ku dadaala aan dhahayo ma hayo waayo maaragtay fursad uma hayo inaan wax akhriyo habeen iyo maalin saacado yaraa fursad leeyahay marka saas daraadeed een, wax akhriskay ma badno asxaabtaada ma ka heshaa eh, dhiirigelina inaad wax akhriso oo maaragtay maadaama akhrinta qofka markuu wax akhriyo eh, uu cilmiga u kordhaayo haa waa anu naftirkay waa ogahay inaan eh, wax wax akhris la-aan iyo wax akhris ay kala duwan yihiin farqi weyn u dhexeeyo marka qof walbana waa igu dhiirigeliyaa inuu wax akhris ana- inaan wax akhristo marka aniga waan jeclay naftirkay inaan wax akhris isbaro laakiin hadda maaragtay jaaris uma hayo oo muddooyinkan ugu dambeeyey sanadkii hadda lasoo dhaafayay ilaa sanadkan hadda ku jirno een, wax akhriskay ma badno laakiin waxa aan aada u jeclahay inaan akh- inaan wax akhriyo oo buwagta dhanka qisooyinka iyo dhanka jecelka Eh, waa tahay eh, aada u mahadsan tahay markaan waxaan siinayaa eh, sidra oo aan rabo inaan weydiiyo eh, dabcan waxaad tilmaamtay inaad wax aqriso si joogto ah miyaad eh, caado wax aqris u leedahay mise mararka qaar ayaad wax aqrisaa آه، si joogtaa waa wax u akhrinaa khaasatan buwaagta carabiga sida sid khaasa sida kitaabka mumayis bilasfar iyo kutubta kale waxaan dhihi karaa akhriska badan horta ko jaahilka jaahilnimada looga bixi karaa waxyaaba badanaa ogaahe taariikhdii hore haddaa ka akhrisid oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo tawaari- taariikhyaarka ka horeeyey yacni waxyaaba badan cilmi badan aa kuugu soo kordhaaday qof weyn haddaa tahay inaa wax akhrisid waayo maa inaa ustaad mise macalin wax ka sugtid maahan wax ku baro mis inaad isbarti waayo inaa wax akhrisatid Hay, ugu yaraan safxad maalintii Eh, sidra waa mahadsan tahay Eh, waxaan siinayaa cayni oo aan rabo inaan weydiiyo eh, wax aqrinta sidee ayaad u aragtaa ma howl fudud mise Een, wax aqrinta dhinaceeda haddii loo tago qofkay ku xiran tahay inuu xil iska saaro waxaan shay walba waxaa la laayay niyada waaye inama alacmaalu biniyaad ayuu rasuulka sal alla aleyhi wasalam dhahay ee xadiiskii cumar bin khataab oo ka warinaaye marka qofka biniaadanka ah hadduu maanta niyeysa sheegan inuu culays iyo adeeg oo ku naqanayo een, sidii uu noqonay laakiin hadduu aamino sheega inuu shay fudud yahay guulna uu ka gaarayo hadaf iyo nolo- iyo kii nolosha dambane qu- een, qurux ay u noqonayso een, wuu aamina way u fududaanaysaa laakiin qofkan hadduu isdhaho sheegan waa kugu culus yahay een, ee iska dhaaf sheegan saan waaye marka qofka markaas culeys oo kuqa noqonay caajiseena ku kore sheega si si kastuu isku dhah akhri xitaa ma akhrin karaayo Eh, markan waxaan rabaa inaan siiyo axmed macalin xasan oo aan rabo inaan weydiiyo eh, su-aal lamid a su-aashii aan weydiiyey cayni eh, wax aqrinta sidee ayaad u aragtaa ma howl fududaa mise waa maasantahay ustaad wax aqrinta eh, waa howl korto marka hore marka la fiiriya maaragtay lafdhabar u ahaa Eh, qofka inuu noqdo qof eh, wixii ka run sheegay oo mirihii iyo thamaradii natiijadii laga lahaa gaaray Eh, midda kale markuu ruuxu wax aqriyo oo maanta uu aqriyo naftu waxaa laga yaaba inay kasoo istaagto ama maaragtay ay eh, uu xoogaa cadaadis haddii laakiin uu ku wado oo maanta in ku daro maanta in ku daro marka dambe nooc waxay u noqonaysaa maaragtay een, dhaqan aha een, naftiisa iyo noloshiisa iyo habu dhaqankiisa badanna maaragtay wax badan oo saameyn ay ku yeelanaysaa wuu iska bedeli een, xitaa heer uu gaaro een, ardayda kale ee maaragtay ama isku galaaskiina ama jaamacadda ay iskala tirsan yihiin in ay ficilkiisa iyo qaabka maaragtay isaga uu oola tacaamulahayo een, waxbarashada iyo maaragtay inay ku daydaan ilaa uu heerkaas gaaro marka een, wax aqrinta een, howl fudud een, ma aha sababtoo ahaa bani aadamka mar- waxaa laga yaabaa inta badan nafta dee bani aadamka marka la fiiriyo asal waxaa u ah jahli Een, asal waxaa u ah jahli wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an buu ilaah yidhi Een, marka jahligaas waxa lagaga bixi karana waxaa weya alqiraa'a kathratu alqiraa'a in la joogteeyo Een, in la aqriyo oo shayga la aqriyo way sahlan tahay laakiin waxaa qodob adag aha in la joogteeyo waana halka keliya maaragtay la isku dhaafay ee maaragtay een, lagu kala badiyo soomaali waxay dhahdaa la kala teg orodna ma aha Ee, marka in la joogteeyo way adag tahay laakiin ninkii ilaahay u sahlo un bay u fududahay in la isku dayo laakiin oo maaragtay wax walba waxaa ka horeeya in maaragtay een, la isku dayo oo nafta lagu cadaadiyo si ay ugu noqoto dhaqan mar walbana maaragtay ay u tabto waqtigii wax aqrin jirtay hadday maaragtay wax kala geliso cabdinaasir ee, markaad wax akrinayso ma keliga ayaad jeceshahay mise inaad si kooxa aad la akriso Eh, bismillaah su-aashaas waxaweyna basi buu jecel yahay laakiin anigu shaqsi ahaantayda waxaan jeclahay markan wax akhriska jamaaciga gurgurubka wax loo akhrinayana aan eegay faa'iidada ka soo baxaysa iyo waxyaabaha ku jira iyo qofka markuu keligiisa wax akhrisanayo faa'iidada iyo waxyaabaha ku jira markaan isla eegay oon isbarbardhakay labada faa'i- faa'iido waxaa isoo baxday in waxya eh, akhriska oo keligaygaha uu ii anfa- ii manfacad badan yahay oo waxtar ii leeyahay sababtuna waxaa weeyaan qofka marka jaamacad ama gurugurub wax loo akhrinayo een, mowduucii la diyaarinhayay si toosoo laguma taagnaanhayo hadda qofu meel buu la aadhayaa mar qaar shaka soo gelayso mar qaar waxyaabo kaleta soo gelhaya laakiin anigu keligay markaan ahay saaman usoo fadhiisanhaya buuggayga iyo qalinkayga waxaa dhan soo diyaarsanhaya marka anigii buugga unbaan sheekaysanana waana ka salgaadhaya iyadoo weliba faa'iidooyinka badan faa'iidooyin badan aan ka helo wax akhriska keligaygii ah markii laga reebo hal xaaladood halka xaalo marka waxaa weeyaan oo anigu ku dhiiragelinhayo aniguna aan sameynayo markaasi wax akhris oo jamaaco ah waxaa weeyaan waa marka aan diyaarinhayo mowduuc adag mowduuca si adag inaan qadka aan ka baadho iyo aan- inaan asxaabteyda asxaabteyda la wadaago waxaan aad u jeclahay inaan asxaabteyda aan la wadaago sababtuna waxaa weeyaan qadku markaan galo waa sida haddaan kuu sheegaya asna waxaa meel kaleto kus- kugu sii daynaya oo meel kaleto kaala dhacaya laakiin asxaabtada markaad mawduuc adag aad isla diyaarinaysaan waxaa weeyaan waxaa kaga soo baxaya aragtiyo kala duwan oo iyagoo ka haystaan oo qofba markaa meel buu la aadaya aragti kaleto ku keenaya hadhowda marka waxyaaba maad uruursanaysaa wixii markaad isu keentana marka waxaad u arkaysaa in mawduucii markii hore hata siduu kula ahaa iyo adkaantii kula ekhaa iminka aad bisalka ugu noqday laakiin markii hadduu igu adkaadaba qadka aan la aado internetkan ka baadhaan idhaahdo internetka laftirkiisu si toosa uguma toosanaanhaye meel kaleto kula dhacaya marka anugu waxaan arkaa shakhsiyan tij- tajribada aan sameyn ku tiirsan tahay waxaa weeyaan wax akhriska oo keligayga ah ayaa anigu shakhsi ahaanteyda faaid- ii faa'iido badan xaaladaasi marka laga reebo halkaa mar Ee, xaggee ayaad jeceshahay inaad wax ku akriso goobta aan ku akhriyo hadda meesha iga qabtaa ku akhriya horta koo meel gaara ma leh waagtana waan ka akhristaa khadkana waan ka akhristaa lamadaba waxyaaba yani xagga diinta cadaalada xagga adiga shareecada xagga qadaa daniga xagga j- ah, jariimooyinka aan ka akhriyaa Ee, cayni ee, marka la eego luqadda soomaaliga miyaad wax ku akrisataa maya luuqada soomaaliga kaligeed kuma akristo Een, sida caadadii iyo baluuqaday ani dugsiga sare ingiriisa ugu soo baxay ingiriiska een, waa ku akrisan jiray waagaas haddana luuqa- een, kuliyadan waxay ugu baxdaa carabi soomaaliga labadaas iisoo labeeyo soomaaligana badanaa waa jecla inaan ku akhristo waayo een, waa afkii soo hooyo meel nooguma tagayo laakiin een, keligiis kuma ekaado carabiga iyo ingiriiska ku daraa Ee, dabcan waxaan siinayaa ee, cali oo tilmaamay in buwaagta jacaylka arrimaha jacaylka uu aada u aqriyo Ee, caliow ee, waxaa iga warantaa ee, maxaa kugu dhiirigeliya inaad buwaagtaas ku koobto oad kuwaas aad akhriso xaalad gooniya miyaa jirta ay xaalad ani hadda aan sheegi karo oo ku- een, buugagtaas mise igu qasbay ma jiro laakiin waxaan jeclahay inaan akhriyo wax walba oo taariikh lasoo dhaafay ah marka saas daraaddeed ayaan u akhriyaa taari- taariikhooyinka kuwii oo mu- maaragtay diiniga ah iyo kuwan maaragtay dow- ee, dowladaha ama siyaasadda kuwaas waan jeclahay inaan akhriyo wax lasoo dhaafay oo dhan waan jeclahay inaan akhriyo marka saas daraaddeed buugagta oo qisooyinka ah buwagtaas ha- jecelka iyo maaragtay taariikhooyinka oo diin diiniga ah intaas baan akhriyaa marka een, jecelka mar- ee, qisooyinka jecelka markaan arkana marka- maaragtay ayagana maaragtay maka een, kama tago waan diyaariyaa ayagana axmed ee, caqabado ee, ma la kulantaa markaad wax akrinayso haa dabcan ustaad caqabaduhu way iska badan yihiin Een, inta badan ruux hadduuna iskantaroolin oo kantaroolkiisa uuna adkaynin oo maarata aad iyo aad uun uga feejignaanin caqabado way jiri karaan sida inta badan telefoonka khadka oo maaragtay ardayda inta badan mashquul ku keena oo qiraa'ada laftiisa isna duulimaad ku aha waqtiga dhammeynaya Een, hurdo oo maaragtay haddii isagii aad waqtigiis nafiiska ahaa ee yaraa aad ku bixiso haddana waxaa imanaya waktigii aad wax akhris lahaydba inay haddana aada hurdooto marka taana waxaan leeyahay waa caqabadda ugu weyn oo haysata ardayda inta badanna akhriska uu u yaryahay Een, taa inay tahan aniga aaminsanahay marka waxaa loo gudbi karana waxaan aaminsanahay inay tahay qofka in maaragtay uu tandiim u qorsheeyo waqtigiisa inuu qorsheeyo waqtiga maaragtay waqti noomka ama waqtigiisa urdada uu seexanayo ama qad uu galahayo iyo waqtiga qiraa'ada uu wax aqrinayo in maaragtay ay u kala suntan yihiin ama ay u kala calaamadeysan yihiin si mid mid macnaha uunagu dhex darin marka caqabadaha inta badan aniga uun aan isdhihi karo maanta waa ardayda waay saameyn bay ku leedahay kaasaa ka mid ah waxaan siinayaa cabdinaasir cabdinaasir dhinaca bal ka waran caqabado ma wajahdaa marka aad wax aqrinayso markii laga waramayo caqabadaha lagala kulmo wax akhriska waxaa weyaan waxaa la idhaahdaa khayrulumuuri awsatuha arrimaha waxaa ugu wanaagsan in dhexdhexaad kuwaadoo dhexdhexaadka ah wax akhriska haddaad ku talax tagto oo maxaan ku dhahdaa waqtigii lagu talagalay in kabadan aad kusii darto matalan maanta o dhan aad fadhido waxban akhrin aad lahaato waxaa laga yaaba inay indha wax kaa gaadhaan oo caafimaad daray ku qabato sidoo kaleeto haddaad ka yarayso waqtigii loo baahanaana faa'iidada baa yaraanaysa marka si dhexdhexaad looga dhigo waxaa loo baahan yahay maxay ahayto inuu qofku jadwal u lahaado oo wax walba uu akhrinayo u qorsheysanaadaan oo waqtiba waqti uusan soo hosgelin oo waxa akhrinayo wax karta soo hosgelin laakiin hadduu ka gaabeen waxaa la odhan kara faa'iidadii baa yaraanaysa hadduu ku talax tagan waa qofkii waxaa kusoo kordhahaya maxay ahayto in caafimaad darro kale ay u keento waxaa kaleeto jira oo iyadana muhiima in la baraarujiyo markii waxaa la akhrinayo nafta baniaadanka waxaa iska jeceshahay maxay ahayto in hawada loo sii daayo oo markaan soo fadhiiso waxbaan akhrina in idhaahdo waxaa igu soo dhacayaa waxaa sameey intaa wax kasoo qabo intaa bood kani wactaa kani teleefon ka qabo intaasaa kugu soo dhacaya marka waxaa weyn qofku hadduu waqtigiisa qofku hadduu yahay qof controlan oo dabdisan waqtigiisuna uu kooban yahay oo ku xisaabtamayo matalan maadada uu akhrinayo haddii toban daqiiqo u qabto oo teleefonku iska xidho oo maxay ahayto meel keergiisa uu soo galo faa'iidaduna way badanta way badan tahay oo laga helo wax akhriska khasaaraha qofka uu soo gaadhayana waxaa weeyaan aad buu yaryahay khasaar maba soo gaaraysaan odhan karnaa laakiin hadduu yidhaahdo maxay to intaasi oo dhan baan isku wadhaya oo toban howlood ba isku wadhaya taleefon aan ka jawaabo iyo wax- waxaan akhriyo iyo meel aan aado iyo waxaan soo qabto waxaa weeyaan khasaaray leedaha baan odhan karaa cabdinaasrow adiga ahaan ma jiraan markaad wax akhriska u fadhiisato mararka qaar inay yimaadaan waxyaaba kuu diida inaad wax akhrisato horta taasi beri hore caqabadaas waan la kulmi jiray oo marka wax akrinhayo waxaan samayn jiray inaan dhowr howloodan isku wado oo teleefonka iyo agyaallo qaadkaan aan ka isticmaalo maxay ahayto wax kaletaa la yimaado aan ku mashquulo mararka qaar waxaan sameyn jiray anagoo saan usoo fadhiisto tv na horteedu ka shidan yahay tvgina inaan daawado wixii yacni war ka socda aan la socdo waxaga waxya wax akhriska inaan iska sii wato laakiin markii dambeeto markaan dad oo yacni hawshaasi ku takhasusay aan kala tashaday iyo bugaagta yacni arrimahaasi oo ku saabsan atanmi albashariya aan maxay ahayto dib u fiiriyey yacni waxaan ogaaday in maxay ahayto wax akhriskaasi uusan ahayn kii loo baahanaa waxaa weeyaan qofku markuu wax akhrinayo waxaa loo baahan yahay in yacni keligiisa meel iska soo xidho hadduu keligiisa wax akhrinayo weeyaan wax allaaliya wixii adduunka kale taa la xidhiiranayana kitaabka ama buugaanan ahayna uu iska xidho laakiin tobna howlood baan isku qabanaya haddaad tidhaahdo waxaa weeyaan waa waxaa la odhan karaa caqabad kale ta kugu imaanaysaa anu laakiin alxamdulillah imika waan ka baxay marka wax akhrinayo keligii umaad meel soo fadhiistaa teleefonkana meel kale kaga soo tagaaba si uusan i mashquulin qofkii soo wacayay waxaasoo dhan waa iska xidhayaaba marka imika waxaan dareemhaya markaan keliga wax akhrinayo in maxay in maxay hayto buugga ayaa aniguna iska warqabno ee adduunka kale taana waxa dibadda ka dhacaya aanan la socon ilaa waqtigu iga dhaco waqti markuu iga dhaco marka dibadda soo soo aadhaya qofkii soo wacay inaan u jawaabay waxaasan samaynaya markaasi marka wacanka dabcan cali aan rabaa inaan siiyo cali waxaa tilmaamtay in maaragtay wax akhriska uu kugu yaryahay marka ma la dhihi karaa wax akhriskaasi kugu yar saameyn ayuu ku yeelanayaa dhinaca marka la fiiriyo waxbarashadaada jaamacadda sida buundooyinka oo kale aad iyo aad waan arkay taas waa maaragtay in saameyn weyn leeyahay waa arkay weliba natiijooyinkii ugu dambeeyey oo aniga intaan waa akhris ka gaabiyey ee aan ka dhex arkay marka markii hore waxaan ahaan jiray qof oo wax diyaariya wax badan fa- maaragtay fifiiriya kadibna maaragtay badan aa guulaysto hadda wax badan wax badan ma akriyo kadibna maaragtay ee jaamacaddii mise casharadii waa qaadaa mararka qaar oo maaragtay waqti yar aan helay maanta wax akhriis dhahaa jadwal mii samaysnayn jadwal mii samaysnaa marka marka qaar wax akhriya marka qaar markaasna caajis iyo waxaan dareemaa maaragtay gaabisaan dareemaa laakiin waxaan ogaa aad iyo aad waan waan ogahay in wax akhris la-aanta ay tahay caqabad weyn waan ogaaday waan arkay marka way hadda ka dambeeyaan insha allah waan inaan is- inaan bedelaan rajayna insha allah
raadiyo himilo boqol laba dhibic shan magartis ayaad naga maqlaysaan kas wadaag ayaan ku guda jirnaa oo aan ku eegeyno waa sidee heerka akhriska ardada jaamacadaha markan waxaan rabaa inaan siiyo sidra sideen ugu abuuri karnaa nafteenna inaan jeclaysiino wax akhriska waxaan dhihi karaa aniga wax akhriska yani hal mar yani adi waxaa akrinaa maadaama akhrisku kuugu soo dhacda inaa wax akhrisid maahan inaa labaatan iyo soddon iyo adduunkaas aa wada akhrisid page yani khudba khudwa waa tartiib aa wax loo akhriyaa tartiib waa baranaysaa markaas fa waxay iska naqanaysaa rotiin wax caadiya naqane taasaan dhihi karaa aniga markan dabcan waxaan siinayaa cayni cayni sidee ugu abuurnaa nafteenna inaan jeclaano akhriska Een, waxa ugu horeeya oo kii naftaada inaa wax aqriso ugu abuuri karto waxaa waaye inaa naftaada dhiirigeliso nafta dhiirigelin way u baahan tahay nafta adi inaa si gooniya u dhiirigeliso sidoo kale dadka wax aqri aqriska ku dheereen jiray inaa aad waxooda aad qisooyinkooda aqriso Een, ummadihii hore waxaa jiri jiray een, anaga cilmiga diiniga mana soo gaari lahayn haddee jiri lahayn wax aqris waxaa jiri jirtay een, boqol kutub in een, qofka intuu soo fadhiisto shiiqa ka dhageysto hadduu hal shay yacni is- oo qaldana lagu celiyo oo la dho sheegan wuu kaa qaldan yahay dib ugu noqoso akhri ummadihii hore cilmigaana anaga mana soo gaari lahayn hadduu iyaga akhrisko saa-id ay ku ahaa laheen iyaga inaa aad qisooyinkooda akhriso sidoo kale naftan aad dhiirigeliso een, sidoo kalena jadwal gooni ah oo siraaxa oo naftaada ku qanacsan tahay inaad u samayso akhriska oo yacni waqtiga aad adi kaa go'i karo aad ka goysid oo isdhahdid een, waqtigaasaa wax akhrin kartaa oo kugu habboon inaa akhrisid naftaadan ay dhibsanaynin sidoo kale waxaa jiro waxyaabo nafta ay jeceshaa markay wax akrinayso inaad soo dhaweysato yacni aada cunayso Een, wixii naf- nafta markaas ka- een, wax ku keenaya inaa ka fogeyso qof waxaa jiray markuu wax akrinaayo inuu wax cabi jecel yahay qof markuu wax akrinaayo inuu meesha wax ka akrinaayo kuna- ku naqnaqado uu jecel yahay naftiinaa marka wixii markaas ay jeceshaa u samaysid in badan waxay ku- ku dhiirinaanaysaa inay wax akriso Een, een, in badan waxay jeclaanaysaa inay akhriska badiso sidoo kale soomaalida waxay dhahdaa kulama akhriskaagu bato fahma waxa waxa aad sheegaas ka fahamsan tahay aa badanayo marka in badanna waxaa nafta een, u wanaagsan in lagu in lagu dhiirigeliyo inay wax akhriyaan dhiirigelinta aa kii nafta een, baa- aa kii u baahan tahay oo yacni ay ku jeclaanaysaa sidoo kalena in sheega ugu horeeyana waxaa la dhahaa sheegan sheeya dabaq u ah oo yacni qof hore aa jiro waxaa la dhahay een, kii adduunyana camal uka aqra camal ukaasha adduunyana aqli marka een, een, dadki kaa horeeyay inaa waxay ay samayn jireen aad samaysid dad waxaa jiro kii waxaa ma- maqlayay dad iyagoo wadada maraa intay wax akhriyayaan oo kii baabuur iska jira dhinteen iyagoo wada een, kii maktabad ku jiro wax iska akhrisanaya inay dhinteen marka een, cib- cibaarooyinkaas iska jiro inaad akhrisid si naftaada ay ugu dhiiratid inaad wax akhrisid sidoo kale u naftaada inaa cadaadis ku saarin wax akhriska oodan dhihin inaa e- kii intaan waa inaa akhrisa oo naftaada awoodin ilaahaa dhahay laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa intay awoodda naftaada maanta kasoo go'i kartane inaa ku akhrisid waa tahay waa mahadsan tahay axmedan siina axmed sidee ee, ugu abuuri karnaa nafteenna inaan jeclaano akhriska waxaan isleeyahay qofka yani sida ugu abuuri kara naftiisa ama uu dhaqan oga dhigi karo aqriska een, waxyaabaha kugu kaalmeynhaya ee way fara badan yihiin waxaa ka mid ahaa qofka in yacni uu wax ka aqriyo qur-aanka kariimka ah maalin kasta adiga wax uun inuu ka taabto Een, qur-aanku wuxuu leeyahay nuur gooni ah iyo macaanatay een, wax macaani ah oo een, ilaahay subxaana watacaala u geliyey ninka macnihiisa garanhayo hal safxa intuu aqriyo ku een, tadaburana wax badan baa maarata iska bedelaya marka qur-aanka oo la joogteeyo kolba wixii kuu suuragalaa maarata aad ka aqridaa Een, qodobka labaad aan isdhihi karo waxaa weeyaan isagana waa lafdhabar buu yahay waxaa weeyaan alhima alcaaliya qofku inuu leeyahay himad sare himad sare oo maaragtay uu markuu arko wax isaga markaa maskaxdiisa ku weyn xagna waxbarasho lagu gaadhay iyo cilmi in uusan isdhihin dowrka ama xadka adiga ma gaari kartid ee uu isdhahaa qof bani aadama yuu kaaba ahaa wuu gaari waad gaari kartaa adigana bal juhdigeedii u dhaqaaq xaggiisa inuu isdhaho mar walba himada caaliyad aha qodobka saddexaad waan isdhihi kara isagana waxaa weeyaan waa muhiim ardayda gaar ahaan muhiim buu u yahay jaamacadaha dhigata waa inuusan isdhihin ardayga maadadan ku baas imtixaankeeda ha ku dhicin inuusan isdhihin jaamacaddana shahaado ka raadso oo nolol maalmeedkaada maare intaas inuusan isdhihin inuu is yidhaahdo maadadan jaamacadda ka baxday waktigii qaaliga ahaa eed lahaydna aad gelisay shahaado ka qaado inuu isdhaho waa maaragtay nasib darro weeyaan waa inuu is yidhaahdaa yacnii si nuxur leh oo camq cumqiho aada iyo aada u hooseysa u faham waxaana maaragtay markaas la rabaa ayada waktiga uu haysto inuu milicsado ama uu sii bildhaamiyo berri ka maalin in cilmigan maanta ka baxaya maxaan ku dhahay jaamacadaha in uu isku dayo bulshada marka waktigiisa yani isna ay soo martaa inuu si dhaba uga faa'iideeyaa inuusan isdhihin shahaado ka qaado kabacdi nolol maalmeedkaad meelaha kaga raadso inuu maarata bidhaantaas fog ama maarata qodobkaas fog inuu fiirsadaa qodobka kaleeto oo maaragtay afaraad oon isna isdhihi laha maaragtay lafdhabar buu yahay waxaa weeyaan qofku inuu dib u fiiriyo qisaska iyo dadka maaragtay wax aqrin jiray hadda innaga waxaan naqaanaa dad fara badan oo maaragtay ama ninba meel wax ka qoray qaar maaragtay funuunta kala duwan ee maaragtay shareecada qaar maaragtay maxaan ku dhahay intii kaba sii horreysay qabla alislaam qaar ninba meel dadka innaga ma naqaano maana soo gaarin wakti naguma simin laakiin waxaan ku baranay juhdigii iyo wuscigii awoodooda yacni dadaalka ay dhiibeen iyo qiraa'adii juhdiga ay geliyeen yaana bartay marka qodobadaas ayaan isdhihi lahaa qofka aqriska way ugu kaalmeynayaan dhaqanna oga dhigi kara naftiisa mar walba inuu joogto iyo caado markan waxaa siinayaa cabdinaasir cabdinaasir sidee ugu abuurnaa nafteenna inaan jeclaano akhriska bismillaah nafteena sidaan uga abuurnaa wax akhriska waa su-aal aada u muhiimsan aada u muhiim oo lafdhabar ah berigan iskuulaadkaan dhigan jirnay iyo berigan jaamacadahan soo galnayba ilaa iminkaan dhigano iskuullada iyo jaamacadaha qaarkood derbigood waxaa ku qoran man talaba alculaa sahila layaali ninkii raba inuu meel sare u gaadho habeenno badan buu soo jeedaa mid kale af soomaali xigmad kale tan waxay odhanaysaa dadaalo wuu gaadhaa nafteenna sidaan uga ugu abuurnaa jacaylka wax akhriska horta waxaan odhan karaa waxyaabaha la akhrinayo iyagaa kala ah oo iyagaa kala duwan faa'iidooyinkooduna iyagaa ay kala tahay waxaa weeyaan lama rabo wax walbaan akhriyo wax walbaan aan arko waan akhrinayaa faa'iidooyinka wax akhriska waxaa ka mid ah ummad ma jirto oo heer sare gaadhay oo maxay hato horumar soo saartay oo teknolojiyadda iyo wax walba samaysay ma jirto ilaa wuxuu ka tasqaadayaa wax akhriska haddana waxaan arkaynaa matalan dadka oo kutubta islaamka qaar kamida ku qoray hadda magaciisa ma xusuusta eh ayaa waxaa la yidhi subaxdii si markii u galo qadal quraac loo keenhaya ma cunhayo quraacdiidoo taalo waxaa loo keenhaya maxay ahayto qadaa loo keenaya iyadoo taalo casha loo keenhaya marka ilaa markii dambe ta ninka uu soo saaray kitaab weyn oo kamid ah kutubta oo muctamadka oo xadiidka hadda qofkaasin magaciisana ma garanayo waa yacni waa la baadhan karaa insha allah marka waxaan odhan karaa wax akhriska la sheegayo waxaa weyn waa inay noo ahaataa berito inaan booska dadka maanta waxayna barhaya beddelkooda annagu aan taagannahay dadkii horeet oo diintan na soo gaadhsiiyo culumtan kala duwan way tageen maanta kuwa iyaga oo kuraaso ku fadhiyo waxbarash wax baranhaya oo uniformka xidhan oo boorsooyinka wato oo kutubta wato oo meel walba taagan oo dhallinyarada ah ayaa marka booskii dadkaasi shalay ka tageen annagunba buuxin karnaa marka waxaa laynaga rabaa himadaasi himadaasi sare iyo maxay ahayd hankaasi sare waa inuu qof walboo dhalinyarada oo muslimiinta ka mid ah uu yeesho haddana waxyaabaha gaarka ah oo maxay ahayd mas-uuliyaadka gaarka annagina saaran waxaa ka mid ah maadaama muslimiin aanu nahay waxaa laynaga rabaa dacwada islaamka ina meel fog aynu gaadhsiino sidoo kale waxaa noqonaysaa qofka adigu muslim baa tahay berita qofka ku imaanaya wuxuu ku weydiinaya su-aal ku saabsan islaamkii maadaama weliba iminka waxaa jira shubahaad badan oo laska soo daro oo dadda reer galbeed ay soo daraan ama gaala ay soo daraan oo la isweydiinayo dadka muslimiinta la weydiinayo oo qofka hadduu ku ka jawaabi kari waayo wuxuu noqonayaa qof maxay ta ku bariiqday oo diintiisaba waxbaana ka garanaynin taasina marka haddaanu hanaka oo dhalinyarada oo islaamka ah waxay waxaan u arkayaa inay ceeb inugu tahay marka waxaa laynaga rabaa wax walba inaanu cid kale u daba fadhiisanin koow aan waxaa ku horreeya diintanada islaamka aan baranno markii ugu horreysay aan bar aan maxay hato malcabadaha la nigeeyey qur-aan baan soo barnay waxaa noo saaray safiino iyo waxaasala noo soo akhriyey hadda markaan soo weynana waxaa la rabaa cilmiga diiniga in horta aan dabagalno oo heer sare aan ka gaarno oon ku talax tagno weliba hay-adan waxaa karata la joogaa xilli maxay hato teknolojiyadu heer sare laga gaadhay oo wax akhrisku sii ballaadhay markii horeete cilmigu akhri kutubta la akrinayo waxyaabaha la akrinayo aad iyo celidhi ugu jireen laakiin hadda waxaad arkaysaa maxay ahayto meeshaad soo gashaba computer computer yar baad wadataa ama telefon baad wadataa laakiin waxaa kugu jira macluumad aad u ballaadhan marka hadda waxaa la leeyahay dadkii yani waxaasi ka faa'iidaysan lahaa oo aqoontaasi meel walba daadsan maanta oo markii horete loo safri jiray imaam bukhaari wuxuu ka tegi jiray maxay hayto ciraaq buu ka tegi jiray oo makuu tegi jiray oo masar buu tegi jiray isagoo lugtiisa ku socda ama geedadka la saaran laakiin anugu hadda maanta cilmi- bukhaari wixii uu qorhayay intaas sano waxaan heli karaa anugu hadda intaan fadhiya meel baanan u dhaqaaqin laakiin waxaa la leeyahay hamigii wax la akhri- lagu akhrin lahaa ama meel sar lagu gaadhi lahaa meeday halkuu ka dhacay marka dhibaatada nagu weyn anagu hays- ina ina haysata waxaa weeyaan waa hami la-aanta ayaa ina haysata marka waxaa inaga maqan man talaba alculaa sahla layaali marka waa inaanu taanu isku baaq- taasi waa inaanu isku baaqshadaynaa oo aan dabaqnaa dadaal wuu gaadhana way jirta iyaduna ay meel ku taalo dhabahaasi aad kusii socoto ilaa meeshaad rabta aad ka gaadho qofkii waxaad ku qancana meeshuu gaadhay meeshuu yani rabay meel ka sokaysuu gaadhaa qofkii isla yani wax walba dha ka fogow ama wax walba maxay to kasii dheereena waxaa meesha ugu dambeysay ayuu gaadhayaa cilmigana wuu fara badan yahay laakiin waxaa laynaga rabaa inaan ka faa'iidaysano oo waqtigeena juhdiga inaan ku bixino wax walbo la bartan waxaa u kheyroon cilmiga aadan u baranin wax inaad wax ku cunto oo maxay ahayd oo wax ku khiyaanto ama saasa u baranin arsaaqdaada way qoran tahay maa uriidu minhum risqa maa uriidu ayuu ticmun ilahi baa ka faala qaaday laakiin cilmiga waxaa weeyaan faa'iidooyinkiisa kaleeto ayaa ka badan oo ku qarsoon ee arsaaqdaas keligeeda ahayn arsaaqdaada qofka jahalka uu nool yahay werigiisana ma gaajoon iyadoo taa bedelkeedana waxaa la arkaya qof aqoon walba leh oo wax ba yaqaana laakiin gaajo kale ay hayso marka taas marka waxaad ka ogaan karaysaa in cilmiga arsaaqda lacun ay kala yihiin cilmigu waa yani mid gaar oo faa'iidooyinkiisa gaarka wata arsaaqdana ilaahay baa qorta u suranta ilaahay baa maxay ahayd oo aad ka rabtaa marka halkaas aan kusoo gabagabin lahaa anigu guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegnay waa sidee heerka akhriska ardada jaamacadaha waxaa igala qayb galay cayne cabdulaahi maxamuud cali macalin cali axmed macalin xasan cabdinaasir derow isaaq iyo sidra maxamed cabdulaahi oo ah dhammaan arda jaamacadeed intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo ammaano allah Miyuu reer guuraya?